inta wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dib looga soo baxay deegaanada camaaro bacaadweyne caad shabeelow iyo qaycad oo horey ciidamada dowladda ay ugu sugnaayeen balse ay dib ula wareegeen maleeshiyaad al-shabaaba toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaanu kaga hadli doonnaa maxaa laga dhaxli karaa oo dhibaato ah deegaanadaas dib looga soo baxay muddo lix bilood ku dhowaadna ay ciidamada ku sugnaayeen waxaa marti iigu ah barnaamijka oo igala qaybgeli doona hadduu eebba idmo guddoomiye ku-xigeenka degmada wiisile ee galmudug cabdigaraad cumar maxamuud xildhibaan casayr weelow ka mid ahaa baarlamaankii dowlad goboleedka galmudug cadceed shiikhdoon oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada iyo wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shire falagle haddana ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo guddoomiye ku-xigeenka degmada wisil cabdigaraad cumar maxamuud v o a kusoo dhawow waan dhawahay cabdiwaaxid ugu horeyn waxaan salaamayaa xildhibaanka iyo wasiirkii imaan waa mahadsan tahay kulley dagaalo in muddo ah ayaa lagu heli jiray waarista gobol gaar ahaan gobolka mudug runtii dagaal marna waxaa ku imaanaya marba sibay noqonaysaa hadda waxaan ku sugannahay iyo agaarkeeda qeecad meel yidhaahdo ayuu cadowga joogaa inta ka sugaysa mid joogan annakana waxaan joognaa ilaa ilaa kicami iyo dheghaye doonlaayo intaba dhammaan wilaca gacanta ku haya ciidamada deegaanka iyo dhagaawiista iyo dowladda runtii waxaan kasoo noqonnay ilaa caad camaara iyo bacad weyne intaba howlgalladaasna waxaa ku yimid dibudhacbaa nagu yimid marka de wax kastana waa ka imaan karaa dagaal marka dul ishaysaan de marna maalinba waa si annaka ola caadina waa tagnaa haddana waxaa awoodnaa inaan tagna insha allahu dilaa qadri saasad umaasan tahay xildhibaan casayr weyn waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta kasoo jeeda degmada bacaadweyne ee gobolka mudug deegaanka muddaa gacanta lagu hayay dib baa looga baxay waadna og tahay xaaladda degmada bacaadweyne maxay tahay sababta muddo lix bilooda kadib ah ay ciidamadii dib uga baxeen oo maleeshiyada al-shabaab ay u qabsadeen bismillaah hadda marka hore dhammaan saaxiibada ku jira khadka waan wada salaamayaa dhammaantood wasiirkii wasiirka iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo ninkale cadceed iyo dhammaan iyo bahda v o a dhammaantiin waa idin salaamayaa salaan kadib waxaa meeshan ka jira horta dagaalku sidaas hadda ninka odagaa sheegay dhibaatooyin badan baa jira mar haddii dagaal la galo dagaalku faa'iido iyo khasaare labadaba waa leeyahay markii hore waa la maray dhibaato badan baa laga maray qaycad ka bixidii nimanka laga bixinayay dhibka laga maray wax yar ma ahayn siiwad shabeelow iyo gaaday iyo ilaa iyo caad iyo cadaley intaasoo dhan dhib fara badan baa laga maray ma garad intaa kadib marka niyahow dhibaatada waxay ka jirtaa habacsanaan markii intaa la maray habacsanaan xagga ciidanka isku xir maaragtay isku xirka ciidanka baa baa mataqaanaa meesha habacsanaantan waxaan aaminsanaha halkaa inay ka timid waxaa kaloo jira waxaa kaloo jira ciidan macwisley ah oo ciidanka horgal u ahaa oo uu ku dhiiranaa ciidanku ayagiina waxaa soo galay habacsanaan kale oo awalba ayagoon mushaar lahayn oo aan gunno fiican lahayn baa wixii yarka ahaana waayeen dhibaatooyinkaasoo isbiirbiirsaday baa jira marka dhulka la tegey dhul yar ma aha dhulka lasoo noqoshaduna waxayba ahayd waxayba ahayd wax aan la malaynayn oo aan la qaadan karin oo aad mataqaanaa mataqaanaa u fud dhibaato waxaan aaminsana habacsanaan xagga ciidanka inay ahayd iyo isku xir la-aan xagga ciidanka aad baad umahadsan tahay xildhibaan casayr wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta haddana ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka axmed shire wasiir waad og tahay deegaanada dhibaatooyin dhinaca xagga bini-aadantinimada ah ayaa markii la tegey loogu tegey hadda mar kalaa dib looga soo baxay maxaa dhinaca xaalad bini-aadantinimo ah oo ka dhalan kara markay noqoto dhinacii bini-aadantinimada arrimihii bulshada bal haddaad nala wadaagtid
bismillahi raxmaan raxiim intaan taas bini-aadamnimada aanan aanan gelin midaan aan khiyaarta kala weydiisay ayaan dhowr eray aan ku dari lahaa oo sababaha keenay in laga soo baxo waxa weeyaan meesha waxaa jooga waa dowladda federaalka iyo dowladda galmudug ciidamaha iyo dadka macwasiilada loo yaqaano oo jabhado oo kala ah marka dhibka haddaan si kooban oo aan u idhaahdo taariikhdada laguma hayo goob dagaal oo ciidamo dagaal u jooga in dawladdu ama dadku ay u wakiishaan dad caadiya oo shibi leh la yidhaahdo horkaca brogramyo noocaasa haddii laakiin waa garan kartaa dad shibil oo ah ciidamahaan haddii ciidama lagu dhex dara ciidamadu shibil bay noqonayaan shibiliinka xumaanaya qabyaalada noqonayaan waa isqabiilahayaan habka loo dhex joogo ayaa haataa dadka kala saaraya matala xildhibaano federaalaha tegayo tuuta wada xiran nin walba afar baabuura inay waardiisa asaga la rabaa haddii xabada ay dhacdada afartaa baabuur waxay la soo cararaya xildhibaanka xildhibaanku gufadiisa laga yaabaa inuu geed la harsado oo e v c uga tuurtuureeyo amana qofka kale ee shibilka dowladdu kiratay ciidamada dhexgalkaasa ku dhacay niyajabkaasa ku dhacay kuwaan deegaanka u dhaban ee qarannimada ku yimid waxa weeye haddii laga sawiro oo kuwa kaloo usawra haddana siis kala sawraan waxay noqonaysaa halkaas qaab ciidan iyo hab cadow iskaga jiraa ma jiro marka habkankaas waxaan leeyahay dowladda federaalka waa inay dib ugu noqoto in dadaan ciidamaba shaqa ku hayn wakiil laga dhigto faragelinta iyo shawrka iyo kala qoqobida dadka lagu wadana wax iska cad weeye waa la sameeyo dhinaca galmudugna darawiinta galmudug way jiraan lafdigooda ayaa dowladda waxay u wakiilata federaalka dad shibila oo ku dhex jira marka taas haddaan intaa ku koobo dhibaato ka dhalan kartaa waxa weeye dhibaato weyn weye wayna ka dhalatay sababta waxa weeye deegaana waa tiro badan la qabtay dad degan yihiin tuulooyin baa jira degmooyinaa jira dad badanaa deganaa dadkaas waxaa u heeliyeen cadowgii bay ka gacan baxeen dad ciidamadii la sarteen kaashikii bay bixiyeen xoogkii bay bixiyeen informationkii bixiyeen subax barqadii ayadoo loo sheegin baa baabuurta laga soo jiitay waxa lagu gaajada iyo biyo la-aanta iyo qaha waxa uga daran ogaasada loo geysanayo iyo barakinta loo geysanayo marka halkaas shaqada ka imaan karta amaba ka tigi waa masiibo aad u weyn oo u baahan in fiiro gaara lagu yeesho nimankaasna dabacadda leeyihin waxa weeye ciddii dowladda xaggeeda ay ku arkaan say u gelayaan waa loogiya marka masiibooyin dhinaca laga eegaya ka weyn baa jira oo biyala-aanta iyo qaxidda iyo dadka guryahooda ka qaxay waxa ka dara ogaashada lagu ogaaranayo marka halkaas dib weyna ka jira dowladda federaalka iyo dowladda sare waa in arrintaas lagu baraarugo oo wax laga qabto dadku aad ay u yihiin guryahooda iyo hantidooda baa kasoo cararay aad baad umahadsan tahay wasiir cadceed sheekdoon waad maqlaysaa wasiirka iyo guddoomiyaha iyo xildhibaanka bal aragtidaada adna ku aadan xaaladda deegaanada dib looga soo baxay oo maleeshiyada al-shabaab ka qabsay
balagne iyo saaxiibada iguna jirana waa salaamayaa marka ugu horeysa horta meeshaas waxaa ka dagaal galay afar ciidan afartii ciidan baa is-aamini waayey afartii markay is-aamini waayeen nin ninba markiisuu baxay shacabkaasna ilaahay subxaanahu watacaala oo u hiiliyo maahane hayjaday galeen meel cadow laga kixiyey oo cadowgii ku soo noqday wax bulshaa iyo nolol iyo bay'ad iyo degaan midna inaanay waxba ku haysan waa dareemaysaa qof walbaana waa dareemayaa markii ciidankii is-aamini waayey kii degaanka kii qaranka kii galmudug kii awista markay is-aamini waayeen oo qoloba mar baxday oo sida qalad la sheegayo ninba ummad nin walbow nabigaa nin walbow ummadaa oo war u janjeersaday aad maqlayso inay dhabarka ka tooganayaan madaxdoodii aad maqlayso inay iska soo baxayaan joog ninkii yidhaaho sarjaalna ay tooganayaan meeshaas miyow halaag baa kacay halaagaasna wuxuu ka bilowday is-aamin la-aan oo cid walbaaba meeshii madaxeedii ku fikiray ay u baxdo shacabna lagama fikirin meel la qabtana lagama fikirin afar iyo labaatan saacadoodaan markaan maqlay macaadweyne waa baxay waxaan malaynayay maahan taasina waxay ka timid afarta waaxooda dagaalka oo qaabka ciidamada qaabka ciidamada degaanka qaabka daraawiista qaabka xoogga dalka ee galmudug waxaasoo dhani marka laysu wada geeyo is-aamina la-aantaas waxay kaantay in awrka rarka laga furto awrkaasna ow rarto ninkii shalab meesha laga bixiyey shacabna hada sheegin waa dadka ceeshana way ka gubaan sunna waa uga shubaan dadkaas ilaahay baa u maqan hal la isweydiiyo maxaa dhacay
aada umahadsan tahay waad maqlaysaa gudoomiye cabdigaraad eedda sida ay mas-uuliyiintu jeedinayaan waa is-aaminaan la-aan ciidanka dhexdiisa ka timid sababtaas ayaa keentay in dib looga baxo deegaanadaas bal aragtidaada adna
Ah, waa mahadsan yihiin saaxiibaday ee igula jira Eh, aniga waa ka ra'yi duwanahay dee saaxiibaday Eh, waxa is-aaminaan ma jirin dee sida looga soo baxana dee qof kastaba way ka warqabtaa Eh, nimankan cadowga ahi way qaabsi way qaaba badan yihiin dee barambogaan baa looga soo baxay maahana dee dagaal iyo awood looga soo baxay meeshaasi ma jirin waxa is-aaminaan la-aan ciidan leeyihiin ma jirin waxaa aaminaan la-aantu ka dhacday keliya dadkii deegaanka ahaa ee deganaa iyo ciidankii baa wax yaroo is- is-aamin la-aana ka yimid ma ahane dee ciidamadu sidii ay u wada socdeen ay haddana u wada socdaan isku difaacay ku jiraan waa isku dhimasho waa isla mid waa isku baahi waa isku dhimasho waan isku dhac waan isku cadow xildhibaan casayr haye bal aragtidaada adna
waxay waxaan mataqaanaa meeshaas horta waxa ku jira dadkii deegaanka ninka la yidhaahdo saaxiibkii guddoomiyaha dadkii deegaanka horta yuuna dhihin dadka deegaanku wanaagga ay ay ay ciidankaa la soo mareen iyo sida ay u soo dhoweeyeen ma malayn kadib Een, waxa weeye een, waxay samaynayaan cii- ciidan waa taqaanaa waxay samaynayaan anugu een, inta aan ka warqabo shalilow hareeridheere qayacad bacdweyne een, inta anugu aan ka warqabo ciidankaasi waxyaabaha ay ku ay samaynayeen oo ay dadka shacabka ku samaynayeen dadkuna ay ugu dulqaadanayeen waxay ahayd soo dhoweyn iyo dulqaad iyo inay mataqaanaa ciidankaas ay u baahan yihiin ma garat haye marka niyahow midani midani een, eedaasi meesha ma qabato een, meeshaan waxaa ka yimid naxariista ninkaas kiiluga markuu dhintay baa waxaa timid habacsanaan iyo kala furnaan ciidanka xaggiisa ah een, iyo mid waa isku waafaqsannahay in ciidamadu aynay ku soo bixin een, wax wax ciidan xoog oo soo baxsha aanay jirin laakiin ay ku soo baxeen siyaabo fudud oo aan la qaadan karin oo wixii naf iyo maal meeshaa la geliyey een, in sidaa fudud looga soo baxaa ay ay khalad marka cidda mas-uuliyadda iskale in lagula xisaabtamaa ila habboon mas-uuliyaddaasna waxaan aaminsanahay een, inay leeyihiin dadkii een, ciidanka madaxda u ahaa iyo dhanka dowladda federaalka wax kasta waxay hoos tegayeen dhanka dowladda federaalka ah dowladda galmudug wixii mataqaanaa iyadu tabartoodaa way wadeen laakiin waxaan aaminsanahay isku xir la'aan ciidanka xaggiisa inay wax kasta ku dhaceen aad baad umahadsan tahay wasiir falagle
ee ee, horta gudoomiye ku-xigeenka ayaaba arrintaas ee, ee, ee, ee, qirtay ee, anigu dagaal baa looga qabsay maana ore waa sheegnay inaan dagaal lagu qabsan ee, basar xumo basar xumo kaa dhacday isaguna hadda wuxuu qiray ciidamadu noocay doonaan baa iyagoo midaysan inay lixdan kilomitir ay ay kasoo ay kasoo yaaceen dadkiina cadowga uga soo yaaceen haddana ay doolan yihiin ee, lixdan kilomitir ka bacdi ay sacab khasaaray una midaysan yihiin oo haddii kale ay- ay ay yihiin ciidamada waxay ku midaysan yihiin marka waxa weeye waa fawdo iyo dayacaad iyo waxay tihi sababta waxa weeye la- ee, inay iyagoo midaysan oo is og inay mudka soo jiitaan oo ay ummadda soo dayacaan si kudoobiyadda sheegayo waxa weeye waa kaliska diyadu weeye ciddii mas-uulka ahayd ee, ayayna u taallaa ee, haddii ay ku leeyahay gudoomiye ku-xigeenku hadda waaba qirta waa kaas le anigu waxaan ogahay meeshuuna joogaa waa naga wax ogaansiya in ciidamadu aysan dhibaato qabin ay midaysan yihin waxay ku midaysan yihin inay inay deegaanada cadowga u loogaan ay ku midaysan yihin weye sababta waxa weeye ee, waa runtiis cadow kama ay soo bixin idinka soo ceyrsan iyo lama diririn ee, annagu waxaan ka hadlaynay ee, khilaafsan jira iyo maamul xumo jirta ayaan taabanay guddoomiyaha oo ka mid a dadkii hogaaminaya wuxuu wuxuu qiray inaan intaasoo dhan ay ka badqabaan laakiin ay iyagoo cayaaraya ay dooman yihiin ee, meeshay ka ay dagaal ka bilaabeen marka waa nasiib xumo weeye ee, waxay u taallaa marka ee, ee, mas-uuliyiinta laga sarraysa ama dowladuhu ka noqoto ama federaalka ha noqoto waxa la aqbali karana ma ahan ciidamadii halkaa tegay lixdan kilomitir markii maad ugu waayey in ayagoo midaysanoo isku fasan oo isku isku sheeko ah ay ay dhooban yihiin ee, ee, ee, misili iyo iludhow
A- aad baad umahadsan tahay waa maqlaysaa cadceed bal eed-
cabdi waaxid anigu daab fiican baa jiraa dagaalkii seven seven xataa waa ka qayb galay meeshaas waa la qabsaday lix biloodaa la joogay waana laga baxay haddaad maqashid horta dowladda federaalka ahi ilaahay mahada ha ka gaartay naf iyo maal iyo gaadiid waa deydey waana deydey markaas kabacdi markii la nasfay oo la habcay oo nin walba ay u muuqatay maxaa meeshaan kaa galay in laga soo baxay horta waa qiraal xabadna loogama soo bixin cid mas-uuliyaddaas leh oo caawa lagula xisaabtamo oo la yidhaha ciddaasa lagula xisaabtamo mas-uuliyaddaasa ka bixiday ma jirto waa ciidan gadooday waa yaacay hadda laba mayd baa la keenay dhusumareeb oo laba sargaara oo nin laa iyo elatareeyi wax ku soo bartay oo yidhi warjooga shan xabadood baa loo qoroo suujeed la soo jeeda meeshaas qown baa ka dhacday oodnadaasina waxay ka timid qaab aaminaan la-aan iyo meeshaan maxaad ka joogtaa madhide saasaa aniga ii muuqata sidaasi daraaddeed talooyinka aan bixin doonaa waa dambeeyaan laakiin meesha sida looga soo baxay haddii meesha xabad lagaaga saaro caaw hardheeraa hareeraysan waxaan leeyahay meeshaas is-aaminaan la-aan iyo mas-uuliyad xumaa ka dhacday cid hadda aan anigu saargad ka dhigo oo aan idhaa dowladda federaalkaa la yacday ciddaasaa la yacday ma ogi halkaan dhusumareeb aan joogo wixii igu dhaafo meeshay tageen oo sargaal leh oo ciidan leh oo degaan leh waxaan isleeyahay qaab degaanna waa ku timid qaab sababana waa ku timid waan isleeyahay aniga aad baad umaadsantaha waxaan tusaale uga qaadan doonaa degmada xaradheere waxaa la qabtay bishii koowaad ee sanadkii laba kun labaatan iyo saddex hal sano kamil iyo muddo dhowr biloodaa gacanta lagu hayaa xaradheere waxay noqonaysaa tusaale maxay kaga duwan tahay degmada xaradheere deegaanadan dib looga soo baxay camaara bacaadweyne iyo caad intaba maadsantii dhammaantiin waxay uga bedelan tahay male xaradheere waxaa la qabtay hal sano ka hor ilaa haddeertaana ciidamadii dowladda iyo dadkii deegaanka oo miyasanaa gacanta ku haya amaara iyo caad iyo bacadweyne waxay uga duwan yihiin xarar dheere waxaa weydiinayaa mas-uuliyiinta hadda taagan maxay uga duwan tahay camaara dowladdii waxay gelisay xarar dheere inta xarar dheere la geliyey ayaa camaara iyo caad iyo bacadweyne la geliyey juudi iyo iyo hub iyo ciidan intaba caawana xardheere gacantay ku jirtaa hal sano ka horna gacantay ku jirtay maxaa uga bedelan yihiin camaara iyo bacadweyne iyo caad oo loo haylayahay dowladdii way joogtay dadkii deegaankana way joogaan maxaa ka bedelan intaas ayaa weydiinayaa mas-uuliyiinta caawa meesha ku jirtaan adiga kamida mas-uuliyiinta ee guddoomiye maxay uga duwan tahay xardheere ciidan waa laidin siiyey wakti waa la geliyey camaare iyo bacadweyne waa la qabtay sababta intaa la eg oo loo aniga waxaa mu aniga waxaa mudacad waxaa su-aasha ina hore uga jawaab aniga dadka deegaanka eedda kow waa leedahay cid dowladda ma eed la'a wixii meeshaas ka dhacay mas-uuliyadda waxbay ku leedahay mas-uuliyiinta waxbay ku leeyihiin dadka deegaankana kow ka ah eedda aniga sii horaan taaganahay waxaa rabaa mas-uuliyiinta intaas kuwii dadka dowladda iyo ciidankii iyo saraakiisha bay eedda saareen waxaa rabaa marka inay uga bedelayaan tahaa la rabaa dadka deegaanka waxaan aan aan macnaha eedda anugu anugu aan ka jawaabo dadka deegaanka tiisaan ka jawaabo hayo casir hayo casir xildhibaan haye
horta dadka deegaanka lama eedayn karo waxaan lagu eedayn karin guddoomiyuhu ma maqnaa dadkan deegaanku dhibaatay soo mareen laba kun iyo labaatankii ilaa laba kun koo iyo labaatankii laba iyo labaatankii bishii afaraada laga soo baxay bacdweyne dadka deegaankuna guddoomiyuhuna wuxuu joogay meesha la yidhahdo wisil umana uusa gurman dhibaatada dadkaasi ay soo mareenna deegaan soo maray oo shabaab inta uu dadkaas u geystay cid uu u geystay lama arko sababtuna waxay ahayd keligooda dagaalamayey shabeelloway ka dagaalamayeen gaaday ka dagaalamayeen bacadweyney ka dagaalamayeen dayday ka dagaalamayeen cid mataqaanaa tiri war aan ciidan u geynana ma aanay jirin dowladdii markaa jirtay iyo dadka deriska la ahaa intaba ma ma fahamtay wax marka dadka deegaanka dhibaatadii awal ay qabeen oo intaas ay soo mareen maanta mataqaanaa mar maanta markii la rabay inay dadkii deegaanku ay ay wax qabtaan waxay ahayd lix bilood kadib ama sanad kadib war dadkii dib u soo laabto dowladdiiaa meeshii qabatee kaaladoo mataqaanaa degmadiini wax ka qabto hawsha wax ka qabtaa la dhihi lahaa laakiin dhibaatadii hore ku dhacday baa wadnaha uga taagnayd haddeerna middii mid ka foolxuna ku dhacdayoo markii dawladdii inta qabatay ay rajo ka muuqatay ayna damceen inay deegaankoodii dib ugu laabtaan kowba saama u tageenba isla markiiba dhibaatadaana ku dhacda haddana dawladdii la rabay inay difaacdo inay dalka qabato weeye wax ka soo baxaya dadkii deegaanka ma aha meesha ninkan la yidhaha guddoomiye ku-xigeenkana waxaan weydiinaya xagee buu jiray intii dhibaatadaa hore la marayay xildhibaan inuu maanta laakiin- dadka xildhibaan deeg- laakiin dadka lix deeg- bilood- xildhibaan lix dukaadi- bilood ku dhawaada Addameeyo.
amaare iyo bacadweyne ee ciidanka dowladda iyo Dad- dadka deegaanka maya.
ka joogeen aan ku dhamay dadka deegaanku dadka deegaanku ma joog ma wada joogaan meesha shacbiyad yaraa joogtay inta joogtaana waxay tahay waa in awal hore dhibaato ku qabtay iyo in een, tartiib ku laabatay laakiin guddoomiyuhu xaggee buu jiray intii dhibaatooyinka hore dhacayeen oo inay dadkaasi ay ay xataa qori dambe kor u qaadi waayaan ku sababay dhibaatadii ku sababta xaggee buu jiray gudoomiyahan intaasaa la rabaa in la weydiiyo Waayo- waa- dadka waa- deegaanka waa- yuu- yuu yuu eedaynin waayahay eh, xildhibaan caseer eh, arrimihii hore ee oo dowladihii hore iyo xilligii hore dhacay eh, taa dib u geli mayno Eh, waxaan ka hadlaynaa waxay tahay eh, muddo lix biloodaa gacanta lagu hayay dib baa looga soo baxay sababta eh, guddoomiye cabdigaraad waxa uu tilmaamay in ciidankii deegaanka loo qoray ay iyagu ahaayeen mas-uuliyiintii sababtay in dib looga baxo deegaanadaas Ma- maadaama maya, ciidanka deegaanku ma- ma- aysan ayaga- suurtagal lahayn ana Ciidamada ana dowladda.
ku- cabdiwaaxid joog cabdiwaaxid een- een, guddoomiyuhu taas yuu dhihin ciidanka ugu dambeeyey oo maanta bacweyne ka soo baxay ciidankii deegaanku ahaa ciidankii dowladda markii hore ka baxay subaxnimadii hore haddana barqadii waxaa ka baxay kuwo kaloo dowladda ah haddana afar saaca waxaa ka baxay kuwo kaloo dowladda ah markaa kadiba ciidankii deegaanku waxay yidhahdeen warma warma sidii warma sidii horaan u shaqayn karnaa ma celi karnaa waayahay maxay qaban karaan dadka deegaanku marka aad baa Maxamed umaadsantahay Daahir.
wasiir falagle waa maqlaysaa ee, xaaladda waxay mare isku tuutuur mas-uuliyadda dusha loo saarayo ee, dadkii deegaanka Ee, ma qabtaa in dadka deegaanku ay sal u ahaayeen ka bixitaanka mas-uuliyad darradii ka dhacday bacadweyne iyo camaare iyo caad
maya eh, hadda guddoomiye ku-xigeenka hadda kusoo halqabsanaya marka ugu soo halqabsan asagoo goobtuu joogaa ee wuxuuna ka mid ahaa dadkii dee meel ku jiray laakiin hadda wuxuu qiray markuu leeyahay eh, eh, eh, ha la weydiiyo bacadweyne iyo camaala eh, eh, waxa ay u baxeen eh, waxa halkaas ka cadaanaysa waxa weeye magacii afartaayo ahaa s x qabiil buu ahaaye qaran ma ahayn Eh, arrinta marka aan afka ka dhowreynay wey waxa guddoomiye ku-xigeenku hadda u cadeeyey waxay ku kala tageen ciidamadii lacagta iyo xoogga la geliyey ah sidaas beelaysan aawa koox walba ay koox eedaynaysaa inay saas u dhacaan oo aawa kooxba koox eedaysan ceebteeda waxaa iskale ciddii e- e- e, hor- hor- hormuud uga dhigtay dad shacaba ciidamo e, haddii ilaahay tuuta qaba oo raba inay dal iyo deegaan qabtaan Ay, kuwa wasiir- federaalka unaa kuwa wasiir laakiin- federaalka wasiir unaa laakiin xaradheere hal sanaa gacanta lagu hayaa ciidamadii dowladda iyo kuwii deegaanka gacanta ku haya marxalad kastaba ha Hadda waa- soo maraanin waxay kaga duwan tahay xaradheere Waxay- camaare iyo waxay kaga duwan- bacadweyne
waxay waxay kaga duwan tahay.
uga duwan tahay waxay uga- waxay uga duwan tahay xardheere xardheere eh, eh, waxay og tahay waxaa soo socda loolantii loolantii musharaxnimada ee galguga soo socda xardheere qof reer xardheere musharaxi ma jiro saasay uga duwan tahay Eh, halkaan waxa weeye insixiix musharaxnimaa jira oo loo dayacayaa wax walba iyo cadalguduu dagaalku intaas uga socon lahayaa baasha in la qaawiyaa fiican xardheere marka waxa weeye reer xardheere musharax ee wax- ee gorgortamaya male naftooda Maya- waraaya waa la difaacaya hal- hal- hal mid- inta waxa yaalla ee- ee gorgortan iyo iyo hagaagsaanjirta
Eh, waayahay waa mahadsantahay Eh, cadceed xaradheere maxay uga duwan tahay eh, magaalooyinkan kale ee dib looga baxay
horta marka ugu horeysa raggeena dooda ku jira waxaan isku raacnay in halaag dhacay halaagaasna afar waaxood oo ka yimid oo cidiba cid ku riixayso sida aan u dhegaysanayay marka hore aan hor dhacee baxaadweyne koow ciidanaa ka baxay dowladdaa laba ciidan dowladdaa ka baxay saddex ciidan dowladdaa ka baxay shacabkiioo naflacaariyaa ka baxay horta aanu saas u qaadanno kuwaas oo halaagii dhacay looma kala harin ciddahays caawa ciddaasa eedda garabka saaranaysana ma aanan dhegaysan weli xaradheere meesha la yiraa wadnahaan farta uga hayaa haddii ceel walwaaleed wadaamuhu go-ayaan wadnahaan farta ku hayaa dhulka ninkii yaqaan waa dhul dheer oo haydad ah waa dhul dheer oo saddex iyo toban sano ay deganaadeen cabdi waaxid taariikhda markaad dib ugu noqotid meel caawa aan ka hadlaa oo dhusumareeb la yiraa saddex iyo toban sannadood oo ka socday dagaalka allahu akbar takbiir waanaad ogtahay meesha la mariyey oo la geeyey a- aakhirkii ukuntooda meeshaas horta halaag baa ka dhacay qaab qabiil waa ka dhacay qaab ciidanna waa ka dhacay qaab degaan waa ka dhacay qaab mas-uuliyad darre waa ka dhacday shacabka maanta ee dhulkaas ku noolna allaha waaxidaha waxaan u weydiinaynaa sida falastiin ilaahay subxaanahu watacaala inuu roob u keeno oo duurkooda ka helaan dharab iyo biyo ka helaan sida kale xaradheere caawa waxaan wadnaha farta uga hayaa in la isugu rogo oo ciidanka bacaadweyne qabsaday ku soo rogo kan shabeellow qabsaday ku soo rogo gudoomiye cabdigaraad laba kun koo iyo labaatankii degmada wisiil maleeshiyada al-shabaab weerar bay ku qaaday ee ciidan deegaanka iyo kuwa daraawiishta galmuduga ahaa dhexda u xirtay inay difaacaan ilaa iyo haddana ee waxay ku jiraan difaacii ee maxaa diidaya in maleeshiyada al-shabaab ee deegaanada deriskiina ah aad inta iskaashataan reer wisileed aad iska difaacdaan oo bacaadweyne iyo dhulka aad ka saartaan waa maadsantahay dhammaan cabdiwaxid horta laba kun kob iyo labaatanka ilaa haddeerta annaka halgan baa ku jirnay xarar dheere iyo caad iyo camaara meel aysan reer weysileed ama daraawiishta galmudug aysan ka tegin ma leh ma garad sidaas darteed aniga qabiil gaarana ma eedeen dee degmo gaarana ma eedeen laakiin dadka deegaanku ayakaa buddhig u ah ciidanka oo horkacaya oo inay cadowga u di iska dheeciyaan u diyaarsan marka sidaas darteed aniga eedna ma saarin shacab keliya kulligeed musiibo hadda balaayahayna meesha kama dhicin laakiin dadka deegaanka gabaabis ay leeyihiin iyo dowlad gabaabta ay leedahay iyo mas-uuliyiin intaba way ka jirtaa meesha dayacad dhan kastaa ka jirtay marka waxaan diidayaa aniga in la eedeeyo dowlad maal bay ku bixisay naf bay ku bixisay wax walba oo way la garab taagneed sidaas darteed dadka de- deegaanku dadaal ma yaraysan yaysan u dhammaan laakiin dadaal ayaka laftigooda ma yaraysan laakiin aniga ee, qabiil gaarana ma xabo kama ee, gaar uma eedeen ee, midow baa dhacay ee, xardheeraa la qabtay ee, caadaa la qabtay camaaraa la qabtay bacdigaa la qabtay meelo ka midana hadda waa la joogaa meelo ka midana waa waa laga waa la- waa laga soo baxay marka ee, anigu muslimiinta waxaan kala hadlaya keliya oo ay ahayd inaan macnaha ee, dadkun deegaankuna ay qayb ka yihiin oosan ayaka laftigooda aysan u diyaarsanayn kala barkood inuu cadowgu uu ka dulkaco aad baad umaasan sidaas tahay si la mid a aad aa umaasan tahay waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan casayr oo ah, farta u taagan tahay haye xildhibaan
ninka lila cabdiwaxid waxa weeyaan horta iyagu meeshan horta dhibaata taalla dhibaatada taalay waxa weeyaan dadka deegaanka een, markii la fiiriyo camaaro bacadweyne een, markii hore oo la tegey xataa bay wadnaha farta waxay ku hayeen war niman yahow een, waa timaadeen bacadweyne waa la ogyahay dagaal laguma gelin sida hadda looga soo baxaa kala al-shabaab uga baxa laakiin een, ma sii joogi doontiin oo oo- oo cii- oo ciidanka dawladdu ma sii joogi doonaan een, camaara camaara sidoo kale een, marka ciidankii kalsoonidii ee, dadka shacabka ahaa wixii awal ay ka baqayeen baa baa dib ugu soo laabtay oo ah inay shabaab soo laabanayaan dadku rajadii ugu fiicneed waxay heleen inaan shabaab ku soo laabanayn markii ay tageen caad Laakiin kalsoonida kalsoonida waxaa dhacay- si- kalsoonida shacabka sidee lagu dhisi karaa marka
kalsoonida shacabka waxaa lagu dhisi karaa in shabaab loo helo ciidan mataqaanaa een, taya leh ciidan een, magaranaysaa kala amar qaadanayo ciidan een, een, xiriirkooda iyo isku xirkooda uu hagaagsan yahay si kale oo oo lagu soo dhisi karo ciidan goobtay tagaan aan kasoo laabanayn baa lagu dhisi karaa aad baad umaasan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa inaan siiyo eh, wasiirka eh, wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta haddana ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed sharaf lagle maxay tahay halka ugu dambeeya ee deegaanada la qabtaa lagu sugi karo amnigooda kalsoonida shacabkana lagu soo celin karo si loo yareeyo in deegaano mar kale dib looga baxo
Eh, wa- wa- waa mahadsantihiin waxa waxa weeyaan aniga sida ila tahay horta labo laba ciidan waa ciidamo dawladeed oo disibliin iyo kala dambeyn iyo sida ay u shaqada u kala leeyihiin ay- ay mudan yihiin in dib loo soco waa daraawiishta galmudug dowladda galmudug gacanteeda inay galaan iyo inay yihiin beelo oo haddii ilaahay kuu leeyahay waa in waa inay kala cad tahay oo ay noqdaan eh, daraawiishta magacoo magaciisa galmudug yahay ay beelo la tahay waa waa in la marka ciidanka daraawiisha galmudug waa ciidanka daraawiisha oo galmudug oo galmudug musaar siiso oo kaaldambeyn leh waxaa lagula xisaabtaa mas-uuliyiinta galmudug oo madaxweynuhu u sarreeyo ayaguna na- eh, nadaamkii iyo iyo kala dambayntii iyo haagidii ayay leeyihin haddii lagu dhex jiro ay ay eh, shaati hadba dhinac loo gasto ay beel leeyihiinna hadda waxa weye ciidan beeleed waaba ciidan beeleedba ciidanka dowladda ee iyagu heerka u yimid ee qarannimada soomaaliya waa uga mahad celinayaa madaxweyne eh, xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha inay waxaa u haystaa ciidankoodu waa gurmad qaran ayagu marna eed ma leh xalka laakiin muxuu noqon karaa wasiir xalka muxuu laakiin noqon karaa halku wuxuu noqon karaa halku wuxuu noqon karaa dowladda federaalka ciidankeeda ha ka dhex saarto ee, ganacsatada iyo dadka sibilka ah iyo dadka ee, ee, macnaha ee, taleefanada iskala dhex wareegaya ee, iyo xildhibaanada federaalka ee ku dhex qasan ee igu sawirta ha ka dhex saarto ee, siday u kala sarreeyaan ciidanka dishibliinkooda taliyihii madaxweynihii talixiyeenka wasiirka ha noqo ciidanka darawiisna saasa leeyahy aada dadka amaadsantahay shacbiga oo deganna waa wada ammaanaya Waa aada mahadsan.
amaadsantahay waxaan rabaa eh, cadceed eh, muxuu noqon karaa xalka deegaan la qabtay inaan mar kale dib looga soo bixin maxay tahay eh, xalka ama talada ugu habboon ee ee lagu hagin karo de- deegaankaas
waxaan kaa rabaa marka ugu horeysa yaa milkiile ah hala isweydiiyo waxaa milkiile ah degaanka inaan dib looga bixin ciidamadan igu sawirta ah oo yaacaya oo baraamooyinka ku raran iyo leylooyinka wax alla waxa saas urtaada wax alla waxa huba shacabka faraha laga saaro ana horeyseen dhulkooda aniga halka saasaan u arkaa balse waa aragtaa eh, saraakiisha dhabarka laga toogtay waa aragtaa kasoo bixidda maxaa laga baxay maxamadaa socotay maya waa indho urog waxaan leeyahay dadka shacabka walaalayaal degaankaad weligiin ku noolaanaysaan degaankuna waa kiinii hub iyo raashin iyo wax alla wixiisaada iyo dawo faraha laga saaro ana horeyseen degaankooda waa mahadsantahay aada amaadsan tahay aan siiyo gudoomiye ku-xigeenka eh, gudoomiye ku-xigeenka aan siiyo caseyr oo kuus adaa gabagabin doona waxaan rabaa inaan siiyo gudoomiye ku-xigeenka degmada wasiir Eh, sidee lagu hayn karaa deegaankii oo aysan suurtagal noqon in mar kale dib looga baxo
waa maasantiin aniga waxaan aaminsanahay eh, horta eh, waxay rabaa wasiirka waxaa leeyahay dee qofkii ganacsadaha oo kusoo dhiirada inuu dalkiisa iyo dadkiisa waa raganimaan leeyahay Eh, waxaan lagu hayi karaa waxay tahay aad baa raacsanahay waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya iyo dowladda galmudug intaba waxa ay ku beeli lahaayeen ciidan ay kasoo raraan muqdisho inay dadka deegaanka ku qalabeeyaan mushaar ku siiyaan hubna ku siiyaan si ay dalkooda dalkooda u difaacdaan aada intaasa amaadsantahay aaminsanahay aniga in lagu hayi karo caseyr ayo xildhibaan
marka hore ayaan dadka deegaanka anugu waa- waata midda koowaad aan ka hadlaya waxay tahay oo- oo kusoo midaan kusoo gedbaynaya dadka deegaanka horta dhiba dhibaatay qabaan hadda meesha biyo la-aan iyo abaar iyo col iyo wax kasta way ka jiraan cid u maqanina ma jirto Een, meel mataqaanaa dhibaatadaas horta way qabaan xag rabbi mataqaanaa een, aan wada ducayno tan labaadi waxay tahay haddii een, ciidanka jo- ciidanka joogay ciidanka joogay ee bacdweyne iyo shabeellow haddii ciidanka intaa la eg oo qoryaha ay dowladdu siisay dadka deegaanka la siin lahaa barkood iska daaya saddex meelood meel ka mid a haddii la siin lahaa afar boqol oo oo qofood haddii laga hubayn lahaa waxaa joogay kun iyo shan boqol ciidan ka badan afar boqol haddii laga hubayn lahaa shabaab way og yihiin boqol ka mid a xataa inaysan aysan u adkeysan karin marka een, in dadka deegaanka la siiyo oo la yidhaha warar waxa iska dhiciya waxay ahaan lahayd way ugaarsanahayeen la- waxay u socon lahaayeen ee, soddon soddon laakiin waa la hagraday wax gacantooda loo ogol yahay ma jiro ciidan wax ay yihiin aan la garanayn oo marna xagga u socda marna xagga u socda marna xagga u socda baa inta lasoo dhex dhigay baa tobanba mar iska goosanaysa marka dhibaatadaasi waa lasoo maray haddii talo iyo arrin meeshaas ee, dowladda waxaan ku siin lahaa aniga inay inay sidaa yeesho dadka deegaanka meel kasta oo la jooga la hubeeyo een, ciidanka kee ee dowladda lagu kaabo intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ahaa cabdigaraad cumar maxamuud gudoomiye ku-xigeenka degmada wisiil wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta axmed shira faragle xildhibaan casayr weyl oo ka mid ahaa baarlamaankii galmudug iyo cadceed sheekh doon intaynu barnaamij midkaan la mida dib ugu kulmi doonno waa anigoo cabdiwaaxida oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo ismaqalballe